madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha ah dowladda masar mudane cabdifataax al siisi ayaa kulan muhiima ku yeeshay qasriga al-itixaadiyaha ee magaalada qaahira kulankan labada madaxweyne ayaa laysku afgartay in xiriirka labada dal la gaarsiiyo heer iskaashay istaraatiijiyadeed taas oo ka turjumaysa xoojinta xiriirka dariiqiga ah ee labada dal iyo sidii loo kobcin lahaa dhinacyada waxbarashada garsoorka siyaasadda amniga iyo isku socodka iyo dhaqaalaha dhanka waxbarashada jaamacadaha masar ayaa kordhinaya deeqaha waxbarasho iyo tababarada ardayda iyo xirfadayaasha soomaaliyeed si loo kobciyo aqoonta iyo xirfadaha kala duwan ee ardayda soomaaliyeed sidoo kale labada madaxweynaha ayaa isla qaatay in la dardargeliyo wada shaqeynta hay-adaha labada dal gaar ahaan garsoorka iyo amniga masar ayaa muujisay sida ay u garab taagan tahay bulshada iyo dowladda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne cabdifataax alsiisi ayaa goobjoog u ahaa heshiis ay kala seexdeen wasaaradaha arrimaha dibadda soomaaliya iyo masar oo ku saabsan in dalkugalka ah laga dhaafo baasaboorka diblomaasiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si kor loogu qaado iskaashiga diblomaasiyadeed waxaana labada dowladood ay ka wada hadleen sidii dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed iyo masar loogu fududeyn lahaa isku socodka meeshana looga saari lahaa culeyska ka jira dhanka dalkugalka ah